marka la eega in labadan mudanayaal baarlamaan ee sannadkii labadii kun iyo laba iyo tobankii iyo kan maanta la dhaariyey ee labada kun iyo lix iyo tobanka lagu doortay laguna dhaariyo gudaha waddanka soomaaliya waxa ay ka dhigan tahay waxyaabaha ay ka siman yihiin markase la eega sanadkan ooy doorashadu ka dhacday magaalooyinka magaalo madaxyada ee maamul goboleedyada iyo ergooyin doorto xildhibaanadan waa kuwo ka duwan sidii sanadkii labadii kun iyo laba iyo tobankii lagu soo doortay markaasoo hogaamiyaasha dhaqanka la isugu geeyey magaalada muqdisho doctor ibraahim bursaliid waxa uu bare ka yahay jaamacadda nairobi university ee dalka kenya waxa uu usoo joogay doorashada xildhibaano hore ee soomaaliya u yeelatay iyo kuwa maanta waxay kaga duwan yihiin baarlamaankan baarlamaankii labada kun iyo labaiyo tobanka waa baarlamaan isku dhaf ah ilaa boqolkiiba afartan iyo shan waa xubnihii hore oo baarlamaanka lixdan iyo shanta soo hartayna waa dad cusub ku dhowaad soddonna ay dumar yihiin soddon iyo shanta kale iyo dumarka qaarkood iyo afartan iyo shan boqolkiibada baarlamaankii hore kasoo noqotay badankoodna waa dhalinyaro weeyaan dad aad u yar yar oo looga fadhin karo in isbedel dhab ah dalkii ay u saaraan haddaba fikirtaasi ka duwan waxaa qaba professor afyare cabdi cilmi oo ka dhigay jaamacadda qatar university ee magaalada dooxa culumta xiriirka caalamiga ah afartan iyo xoogaa boqolkii wax lamida ayaa ayaa ayaa kuwii hore ka soo noqday yani waxaan rabaa inaa arrintan aanay la shaksiyadayn qofka kuma xirna dhaqan siyaasadeed soomaaliya ka jira jira oo aan aan qofka ku xirnayn haddii qofka cusub intuu yimaado oo dhaqankii kii hore wado de qof cusub inuu yimid waxba soo kordhin mayso marka waxaan isleeyahay hadda inaan aada ugu mashquulno intaanaa cusub iyo intaanaa waxaa igala quman isbedel nuxur ah inuu yimaado ee xildhibaanadu hadda ka bilaabaan kuwoogii ama wixii hore u jiray aan ahayn xildhibaanadan ayaa la aaminsan yahay in in badan oo ayaga ka mid a dhaqaale xoogan oo ay ku sheegeen musuq maasuq beesha caalamka ay ku yimaadeen kuraastan si ka duwan sanadkii labadii kun iyo laba iyo tobankii laakiinse dadka wax ka faallooda ayaa u arka in siyaasadii dalka oo inteeda badan ka baxday gacanta madasha hogaamiyaasha qaranka waayadanba soo saaraya go'aamo ee iyaga go'aamo loo arkay in ayaga ay dhankooda u jiidanayaan oo laga doonayo xildhibaanadan cusub ee kale aragtida suuragalka ay tahay inay yihiin inay weji cusub u yeelaan waddanka sidaasi waxaa qaba mar kale doctor ibraahim bursaliid in gacanta madasha laga baxay wixii maanta ka dambeeyana waa arrin soo dhaweynteed leh oo wixii hadda ka dambeeya ay labada aqal u tashan doonaan masiirka dalkii hooyo inay labadoodii guddoomiye iyagu xushaan guddi hoosaadadoodii doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadkana ay haddii ilaah yidhaahdo samaystaan waa arrin soo dhaweyn leh su-aasha qaybteeda kale markaan usoo noqda ee haddaba maxay tahay waxa laga filan kara xildhibaanadan cusub su-aashaasi waxa aan weydiiyey professor afyare cabdicilmi waa inay yani isbedel macno leh ay soo saaraan oo aan ahayn yani isbedel maaragtay just durkaxaasiya isbedel la taaban karo oo oo xagga xukuumadda ah waa inay soo saaraan ko midda labaadna waxaan isleeyahay sharciyo badan oo dastuurka ugu horeeya ayaa jira oo ay tahay inay ka shaqeeyaan oo wakti horeba intay shaqadiisa galaan ay ay si degdega go-aan uga gaaraan oo dastuurka ay ay finalize gareeyaan oo xeerarka kale ee iska yaala ee qaarkood ay m laba baarlamaan iska yaaleen meesha ay saxaan waxaan isleeyahay labadaa qodob haddii laga helo wixii ay ku waayeen processka oo credibilitygii processka uga dhuntay iyo sumcaddii processka uga hallawday ee khariban ay ku soo baxeen ayay ka kaban karaan waa wa wa waa saasaan isleeyahay haddaba aragtida dad badani ay qabaan aragtida dad badani ay qabaan ayaa ah iyadoo xildhibaanadan laga yaabo inay saameyn ku yeelan karaan shakhsiyaadka la rumaysan yahay inay dhaqaalaha ku bixiyeen doorashadooda iyo sidoo kale dhinacyada maamul goboleedyada iyaga lagu soo dhisay oo laga yaabo hogaamiyaasha maamul goboleedyaduna in dacalka ay ku dheganaan doonaan xubnaha xildhibaanada ee ka imaanaya gobolladooda taasi oo laga yaabo labadan aqal ee baarlamanka soomaaliya inay u yeesha iyana jaah kale oo siyaasadeed mar kale su-aashaasi waxaa iiga jawaabay maraan weydiiyey doctor ibraahim bursaliid r maalin dhaweydaan muqdisho tegay dhowr cishan soo joogay waxaan arkay in ka badan boqol iyo lixdan iyo sagaal xildhibaan iyo senator isugu jira guuxa dadweynaha iyo dadkaas waxaa ka guuxaya markaad fiirisidna waxaad moodaa dadku inay xor yihiin madax bannaan yihiin isbedel inay siyaasadeed dalka u hogaamiyaan ay ka go-anta ay diyaar yihiin waa run waana suurtagal in maamul goboleedada iyo siyaasiyiin kaleo isku dayay inay maal gashadaan oo soo saaraan xubnaha baarlamaanka iyo iyo iyo aqalka sare haddana dhan kale markaad ka fiirisid way adag tahay in qof soomaali ah uu qof kaleo soomaaliya lahaan karo dadkan ilaahay unbaale subxaana watacaala heerka saamaynta ee runta waxaa la ogaan doonaa marka ay labada aqal murashaxiinta hor istaagaan qaabka ay rabaan inay wax u doortaan ay usoo baxaan qofka soomaaliga ahi sanadkan wuxuuna ku khasban yahay doorashooyinkii lasoo dhaafayna aan ka aragnay iyo mooshin kastooba labada baarlamaan oo la isku daray la horgeeyo marka la fiiriyo waayo aragnimadii hore waxaan ka qaadan karno waxaad moodaa in marba laba aqal oo noocaasoo tirakoob ahaan boqolkiiba boqol sidaa aragtay isugu dhafan hadduu soo baxay in soomaalida ay xorowday dadkuna markaana ay u bixi doonaan ilaahay idankiis isbeddel dhab ah xildhibaanadan la dhaariyey ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka ka sokow doorashada hortaalla xilligan ee madaxweynaha iyo afhayeenada baarlamaanada ee aqalada sare iyo hoose ayaa haddana qodobo dastuuri ah oo hor yaalla islamarkaasina sannado badan aanan loo gudagelin doodooda looga fadhiyaa in la meel mariyo amaba ay ka saaraan meesha